Dadkan oo isugu jira xoolo-dhaqate iyo beeraley kuwaas oo ku dhaqanaa tuulada Buulo-Fermo ee hoostagta degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa saameeyay fatahaad uu saameeyay Webiga Shabeelle. Dadkan ayaa badankood guryahoodii iyo agabkii ay isticmaalayeen waxaa qaaday Webiga Shabeelle. Qaar ka mid ah shacabka tuulada Buulo-Fermo ayaa ka codsaday maamulka Hirshabelle iyo hay'adaha samafalka inay la soo gaaraan gargaar bini'aadanimo.
Munuunka buulada Tuulo-Fermo aan nahay oo magaalada Jowhar oo hoos tagto waxaan codsanaynaa inay toban iyo shan sano silac iyo si xun ku joogno biyobaxo ka biyobaxo ma ogiye biyobaxo ka biyobaxo ma ogmaana hunguri kaloon qabna ma laha isinaydaasaan ku noolnahay isinaydana maanta waa iska baaba'day meelaan u kacnaan la'nahay biyo birixashaalaahiye ximan xumoo carro ahaan iska qodoqodo jirnaa jiilaalkaan ku gaarnay marka waxaa la rabaa in biyobaxaadda waa noo timid tan kale waxaan leeyahay annaga haddaan tuulada Buulo-Fermo waa baahannahay intaasoo sanay baahina dilaysaa dadka waa dhammaadeen biyobaxa waa noo timid haddana waan ku dhex jirnaa sansiiriyaal ma haysano kaneeca waana dishay baahi waana haysaa waxaan rabnaa hay-adda sharafsale iyo dowladda inay naga soo gaarsiiyaan inta muslimiin oo wax garato oo yacni gargaar le gargaar inana laga soo gaarsiiyaan rabnaa iidoon isnayda aan ka shaqaysan jirnay isnayda in biyo noogala shubay haddana biyona soo galeen ee waxba aan haysanin buulo feerma khajafeey madiino cad lama jameeco waa ku baahannaha waa ku baaba'na mahaas hanagala soo gaarsiiya nafaagnahay anuunka biyaana nahaayaan haddaan hanagala soo gaarsiiyo waa baahannahay dhibaato weyn baana haysa anunkee dhibaatada hanagala fujiyo